maamulka gobolka bokool ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa dowladda ka dalbaday in gobolkaasi la geeyo ciidamo dheeraad ah si shabaab looga saaro deegaanada gobolkaasi ay kaga sugan yihiin cali cabdi iimaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada tiiglow ee gobolka bokool oo la hadla idaacadda risaala ayaa sheegay in dowladda ay ka dalbanayaan ciidamo dheeraad ah oo gobolkaasi la geeya isagoo sababta dalbashada ciidankaasi ku sheegay inay tahay si ay u qaadaan guluf colaadeed oo ka dhan ah ururka al-shabaab maadaama shabaab go-doon ay geliyeen muddo afar bilood ah magaalada tiiglow ee gobolka bakool may hadda haddii la dhamaystiro ninkan haddii baraha kuwii jooga inta imaanayaan habeeni waa isku soo dheelmanayaan marka saas daraaddeed shabaab intaa tiradiisa intaas waa lama dhagi kara lamaba ogaan kara meeshii sababa baraha kii jooga habeenimo inta soo galaya marka saas daraaddeed ciidamada in la iska kordhiyo saasa ka codsanaya ciidamada oo dowladda in la kordhiyo waxaanu gaajinaynaa dowladda isku qorta marka hore waa soo dhaweyneynaa anigoo ku hadlaya afka maragda bakool gaar ahaan degmada tiyaglow waa soo dhaweyneynaa wasaarada hadda lagu dhawaaqay dowladda hadda lagu dhawaaqay dhammaantood waa soo dhaweyneynaa waxaan ugu baaqaynaa adowga dalka haysta hala arka laogin la isfiirinin oo ninkan yaaway ninkan inte usocdaa ninkan maxaasaa u sameeyaa la dhihin dadkii maadaama xaalad cusub oo xoogan oo dad xaalad bini aadama lagu jira dhowaan ayay ahayd markii magaalada tieglow ee gobolka bokool tababar loogu soo xiray ciidamo ka mid noqonaya dowladda federaalk soomaaliya inkasta oo saraakiishu weli ay sheegayaan inay jirto baahi ciidan oo ciidankaasi aanay ku filneen gulufka colaadeed ee shabaab lagu qaadi rabo